بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون إن يكن منكم عشرون صابرون waxaan ku guda jirnaa fii baabi macrifati calaamaati اlicraab gaar ahaan waxaan ku jirnaa calaamaat rafci hore waxaan usoo marnay damada meelaha ay degto oo ay calaamad uga noqonaysa rafcada sheikha raximah اllahu tacaala halkan wuxuu uga hadlayaa waawda meelahii calaamad uga noqonaysa rafcada wuxuu yihi wa ama alwaawu amaa waawdu fatakunu waawdu waxay ahaataa calaamatan calaamo way waxay u noqotaa lirafci rafcaha fii mowdicayni laba meel labadaas meel waa laba meel oo naqaano ajrumi ay kusoo marnay fii jamci lmudakari saalimi jamicii ragga ee nabadgalay wamaa xumila calayhi iyo wixii lagu ximbaaray waxaan ugu ziyaada ah wamaa xumila calayhi markaan soo maraynay fii jamci muanati saalimna ziyaadaynugu ahayd wamaa xumila calayhi wamaa xumila calayhi muxuu ula jeedaa wamaa ulxiqa bihi iyo wixii la haleeshiiyo ayuu ka wadaa jamcu mudakar saalim shuruudou leeyahay ama tacriifuu leeyahay shuruudna waa leeyahay markii shuruuddiisa iyo tacriiftiisa la isku daro wixii laga helo waa jamcu mudakar saalim wixii laga waayo ama ay wax ka dhinaadaan sida jamcigan loo jamcinayana loo jamciyo maxay noqonayaan waa mulxaq waa wax la haleeshiiyey ee ma aha jamcu mudakar saalim jamcu mudakar saalim waxay culamada qaar ku tacriifiyeen maa jumica biwaawin wa nuunin fi xaalati rafci wa biyaa-in fi xaalatay annasbi waljar waa wixii lagu jamciyo waaw fi xaalati rafci fi xaalati nasbi fi xaalati ljarna ya lagu jamciyo oo jamc faa-iideynaya wuxuuna u qeysabaa jamcu mudakar saalim laba qaybood jamcu mudakar saalim laba qaybood oo u qeybsamaa calam iyo sifa ama jaamid iyo sifa jaamid waa midaan wax laga soo dhambalanayn waayo iyo mid sifo ah oo wax lagu sifeynayo markuu jaamid yahay shuruuduu leeyahay markuu sifo yahana shuruuduu leeyahay markuu jaamid yahay waxaa loo shardiyaa an yakuuna calaman waa inuu magac noqdo an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaaliyan min taai taaniif wa min atarkiib khaaliyan min taai taaniif wa min atarkiib wa an laa yucraba bixarfayni wa an laa yucraba bixarfayni markuu jaamid yahay waa inuu calam noqdo calam waa la yaqaan soo maa calamku waa midkii macnaha qofka ku magacaaban yahay waa inuu calam noqdo kow aclaamtuna saddexay ahaayeen soo maahay waa inuu calam yahay an yakuuna calaman limudakarin waa inuu calam u yahay mudakar mudakar maxaa ku baxaya mu-anataa ku baxaya caaqilin mu-anadkaasoo a mudakarkaasoo caaqila maxaa ku baxaya غayr caaqil xayawaanaadkaa ku baxaya khaaliyan min taai taaniif waa inuu yahay mid ka maran taa u taaniis waa inuu ka maran yahay waxaa ka ba waxaa ku baxaya magacyada raggu ay leeyihiin ee taa u taaniiska la socoto sida xamza iyo dalxa iyo wixii lamid a dalxuun iyo xamsuun lama yidhaahdo waa inuu taa u taaniis ka maran yahay waana inuu tarkiib ka maran yahay tarkiib waxaa loola jeedaa sida siibaweyhi iyo baclabaka iyo waxbay iska saaran yihiin soo maa bacla iyo baka iska saaran yihiin tarkiibaa la yihahda tarkiibna waa inuu ka maran yahay waana inaan laba xaraf lagu icraabin laba xaraf waa inaan lagu icraabin wa an laa yucraba bixarfayn bimacnaa laba xaraf oo isku mida waa inaysan ku jirin mathalan haddii nin loo bixiyo muxamaduun ninka magaciisa muxamaduun ah ninka kalena magaciisa waa muxamaduun kaan kalena magaciisa waa muxamaduun matalan saddex muxamaduun waawdii waa ku jirtaa soo maa haddii la yidhaahdo ha la jamciyo mar labaad miyaa la jamcinayaa maya waawdaan hadda ku jirta midii lagu jamcin lahaa waayo magacayba noqotay jamciibaa magac laga dhigay mar labaad la jamci maayo jamcu dakar saalim wa an laa yucraba bixarfayni saasaa loola jeeda xaraf marka hore ku jira waawda ah xaraf kale loogu dari maayo waaw kale in lagu jamciyo intaas maxaa iska leh qeybta jaamidka waay qeybta sifada jamcu dakar saalim sifaha ma la arkaa waa ka buuxdaa markay almuttaquun la leeyahay almu'minuun awsaaf miya mase magacyo waay waa awsaaf waa sifaat haddana jamcu dakar saalim aa la jamcinaa idan jamcu- idan jamcu mudakar saalimka qeyb sifaa buu leeyahay sifadaasi waxaa loo shardiya ayadana an takuuna sifatan waa inay sifa u noqoto limudakarin an takuuna sifatan limudakarin caaqilin khaaliyan min taai taaniis intaasi muxuu kala mid yahay tii horeu kala mid yahay waayahay khaaliyan min taai ta'niis wa an laa yakuuna meeshaan ku kala tegaya wa an laa yakuuna min baabi faclaana faclaa wa an laa yakuuna min baabi faclaana faclaa وأnlaa yakuna min baabi faclaana faclaa walaa min baabi afcala faclaa walaa min baabi afcala faclaa walaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuؤnas wlaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuؤnas qeybtaasina waa qeybta sifada waa inay calam waa inay sifo u noqoto limudakarin caaqilin mudakari caaqil tii horena waa wadato soo ma khaaliyan min taai taaniid waa inuu taai taaniid ka maran yahay waana inaysan noqon min baabi afcala faclaa waa inaysan noqon min baabi faclaana faclaa walaa min baabi afcala faclaa faclaana faclaa waxaa laga wadaa hadda masalan waxaa leedahay rajulun sakraan ninka khamrada caba markuu sakraansan yahay maxaa leeyahay rajulun sakraan sakraan calaa wasni faclaan waa soo ma jeed wasankeedii waay markaad dhihi maagto oo naag khamre caba cabtay oo sakraansan aada rabto inaad sheegto maxaa leedahay imra'atun sakraana ma ah imra'atun sakraa ayaa la yidhahda rajulun sakraan wa imra'atun sakraa wixii miisaankaas ku socda jamcu dakar saalim lama jamciyo marka lagu leeyahay min baabi faclaana facla waa inuusan noqon macnaha wixii mudakarkiisana faclaan la yidhaahdo mu-anaskiisuna faclaa wasnigaas ku yimaada jamcu dakar saalim lama jamciyo sidaa wixii ku baab ah sakraana sakraa ku baab ah rajulun sakraan wa imra'atun sakraa wasan waayo waxa hadda faclaan iyo faclaa wasan waa miisaan waay miisaankaasi muxuu ku dhawoobayaa sida sakraan iyo sakraa buu ku dhawoobayaa sakraan iyo sakraa hadda waa tusaale laakiin waxa guud ahaan laga hadlaya waa miisaankan waay miisaanka mudakarkiisa faclaan ah mu-anadkiisana faclaa ku imaanaya jamcu dakar saalim lama jarbiyo waxaa la mid a midka miisaankiisa uu yahay afcal mu-anadkiisana faclaa uu yahay waxaa leedahay rajulu axmar wamra'atu xamraa rajulu axmar afcal sooma imra'atu xamraa wixii wasankaas ku socdana jamcu dakar saalim ayagana lama jamciyo labada waa laba miisaan marka wixii labada miisaan mid ka mida ku yimaada jamcu dakar saalim lama jamciyo taa waa la faham soo maaha walaa mima yastawi fiihi اlmudakar wاlmu'anath mudakar iyo mu'anath waxay ku siman yihiinna lama jamciyo ayagana jamcu dakar saalim maxaa laga wadaa mudakar iyo mu'anathaa ku siman isku lafdi ayaa loo isticmaalaa isku lafdi baa loo isticmaalaaho markii nin loo isticmaalayo iyo markii naag loo isticmaalayo ma kala duwanaa masalan nin dhaawacan baa rabtaa inaad tilmaamto waxaa leedahay rajulun jariix jariix bimacnaa waa nin dhaawacan wa hadday gabar dhaawacan tahay jariix unbaa dhehaysa ayadana waxaa leedahay wamra'atun jariix rajulun jariix imra'atun jariix jariix ma isbedesh ma isbedelin idan lafdigan jariix yaa u siman yaa rag iyo dumar waa u siman yihiin soo maa mudakar iyo mu-anad waa u siman yihiin lafdigii sidaas ah oo rag iyo dumari u siman yihiin jamcu dakar saalim lama jamciyo waxaa la mida sabuur waxaa leedahay rajulun sabuur waa nin sabar badan waxaa kale leeda imra'atun sabuur waa naag sabar badan sabuur waa sabuur haddaad nin u isticmaasho iyo haddii qof dumar aad u isticmaasho waxaa la mida lafdiga cajuuz waxaa leedahay rajulun cajuuz marka qofku waa yeelyahay wamra'atun cajuuza dhihi maysid luqada carabiga ahe fasiixa carabta qaara cajuuza yihahda mu-anadka laakiin sida luqada carabiga fusxada u badan tahay waa in lafdigaasi uu yahay alfaada rag iyo dumarka ay ku siman yihin oo ka mid yahay waxaa leedahay rajulun cajuuz wamra'atun cajuuz idan cajuuz wax miyaa iska bedelay calaa hadihi luqa waxba iskama bedelin maxaa ku siman almudakar waalmu'anad alfaada marka rag iyo dumari ay ku siman yihiin jamcu mudakar saalim lama jamciyo intaasi waa jamcu mudakar saalim intaa markaad hesho wixii intaas inta ku fiirisa aada ka weyso waa mulxaq waxaa noo imaan doonaa oo sheikhu keeni doonaa kuwa mulxaqaada ayaa noo imaan doona mulxaqaadka shiiqa uu keeni doono adinkaa waxaa laydinka rabaa inaad ka soo saartaan sababtoo mulxaq u noqday shuruudihii meeshii laga waayey markaan ku tagna insha allahu tacaala inaad soo saartaan aa laydinka rabaa adinkoo isticmaalaya shuruudihii hadda aan sheegna fiirinayo sababtoo ah haddii shuruud la sheego wixii shuruudda soo galana sifadii baa laga helayaa wixii shuruuddaas ka baxana naqsi baa ku jira soo maa wixii naqsi ku jira maxay noqonayaan mulxaqay noqonayaan idan mulxaqaadka iyo jamcu dakar saalimka waa inaad kala garan karto waxaad ku kala garanaysidna waa tacriifka iyo shuruudda wa waa tacriifka iyo shuruudda marka shuruuddaasi u fiirsada markii meeshaasi aan ku tagno insha allahu tacaala na adinkaa idinka raba inaad soo saartaan wixii mulxaq ah meeshii ay ka haleeli waayeen iyo sababtay mulxaq u noqdeen insha allah qaala wfii jamci mudakr fii jamci mudakar saalimi wamaa xumila calayhi naxwu yowmaidin maalinka wa yowmaidin maalinka yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu way farxayaan binasri اllah wa yowmaidin maalinka yafraxu lmu'minuuna ashaahid waxaa waaye yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu way farxayaan yowma waa darf wowguna waa caatifo wixii ka horeey uu ka cadfan yahay yowma waa darfu zamaan yafraxda ka dambeysa ayay ku tacalluqeysaa yowma idin yowma iyo idwa idtuna waa darfun limaa madaa min azamaan ayadana wixii tegay oo zamanah ayay daraf u tahay tawiinta yowma idin ku jirta waa tanwiinu ciwad waxay ciwad iyo bedel ka tahay waxyaabihii lasoo sheegay laga soo hadlaya yfrax waa ficil mudaaric waa marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi damatn daahiraة fi aakhirihi almu'minuuna waa faacil waa waa marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw lanhu jamcu dakr saalim almu'minuuna calab miya mase waa sifa ya waa sifa mu'min ma calama mase waa sifa sifa wa waxaa leedahay rajulun mu'min ninkan waa nin mu'mina macnaha wuxuu ku sifaysan yahay biliimaan wa idan qaybta dambey gelaysaa soo maa labadii qayboodaan u qaybinay jamcu dakr saalimka qaybta sifada wa shuruudii sifada haddaad fiirisana waa laga helay an takuuna sifatan limudakar almu'min mufradkiisa waa mudakar caaqil mu'minku waa caaqil khaalin min taai ta'niid ta ta'niidka asalka mufradka taa ta'niid miyaa ku jirta mu'minun wax taa ta'niida lama socdaan min baabi afcala faclaa iyo min baabi faclaana facla midnana ma aha rag iyo dumar lafdigay ku siman yihiinna ma aha shuruuddii jamcu dakar saalimkaa laga helay haddii shuruuddii laga helo muxuu noqonayaa waa jamcu dakar saalim in yakun minkum cishruuna saabiruuna in yakun minkum adinka hadday idinka mid ahaadaan cishruuna labaatan saabiruuna sabraya labaatankaasoo sabraya saabiruuna in yakun minkum cishruuna cishruun in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi-atayn intaani waa shardiya yakun waa ficil mudaaric majzuum bi in ashardiya waa ficlu shardigii waayo cishruuna in yakun minkum cishruuna saabiruun hadday idinka mid ahaadaan adinka cishruuna labaatan saabiruuna sabraya minkum jaari majruurkan waa khabarkii cishruuna waa isimkeedii waa hadduu isimkeedii cishruuna yahay isimkeedu waa marfuuc soo ma wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idam liannahu mulxaqun bijamci lmudakari saalim cishruuna mulxaq waayo jamc mudakari saalim maa xaguu la-yahay cishruuna xaggay la-dahay yarka gadaal ka fadhina maxay u noqotay jamcigan mulxaq haa allaa yucraba bixarfeyn baa laga waayay haa mufrad ma leh sida saxiixa waxaa way mufrad inaysan lahayn cishruuna wax mufrada ma lahan haddii la yidhaha mufradkeeda aawe mufrad miyaan uhaynaa cishruuna waxaa laga yaabaa qof inuu yihahdo mufradkeedu soo cashara maaha cashara ayada laftirkeeda mufrad miya mufrad maa ayadaaba tobana ayadaa toban wax mufrada maaha idan waa mulxaq bijamci mudakar saalim saabiruuna waa sifatun licishruun saabiruuna waa sifatun licishruun wa sifatu lmarfuuci waa marfuuc calaamatu rafci waa alwaaw liannahu jamc mudakar saalim saabiruuna waa jamc mudakar saalim mufradkiisu waa saabir shuruudihii jamc mudakar saalimkana waa laga hayaa qaybta sifaduu ka mid yahay sheikh raximah allahu tacala marka labada tusaale midna jamci buu kugu keenay midna mulxaqii buu kuu keenay ilan wuxuu ku yidhaahday wa fii jamci mudakari saalim wamaa xumila calayhi suu yidhi soo maaha haddii jamcu mudakari saalim uu sheegay wamaa xumila calayhin waa inuu sheego saas uu keenay marka qaala wa fi lasmaa'i sitati magacyadii lixdaa dhexdoodna ayaguna calaamada rafcada waawe wahiya magacyadaasi lixda lixda ah abuuka way wa akhuuka way wa xamuuki wa fuuka wadu wahanuuka waduu maalin lixdaas way wahiya abuuka aabbaha wa akhuuka walaalka wa xamuuki kaafka waa la hoos dhigaya waxamuuka lama yihaahdo wafuuka wahanuuka waxamuuki waxaa loo leeyahay alxamu wa aqaaribu الzawj waa ninka qaraabadiisa yaa lagula khitaabayaa marka xamuuki laleeyahay marka gabadhii baa lagula khitaabaya waxaa leeyahay ninkaaga qaraabadiisa bimacnaa waa dumaashiyaasha ragga dumaashiyada ahaa waayaa laleeyahay xamuuki waa sidaas alxamu wa aqaaribu الzawj nabig sal ly slm wuxuu yihi alxamu almowt xadiidkii markuu ka hadlayay iyaakum addukuul cala annisaa qaaluu yaa rasuula allahi afarayt afara-ayta alxamu qaala alxamu lmowt alxamu waxay culamadu ku fasireen waa aqaaribu zawj ninka ilma adeeradiisa iyo qaraabadiisaba abuuka aabbaha wa akhuuka walaalka wa xamuuki iyo gabadh yahay ee ninkaaga qaraabadiisa wa fuuka iyo afkaaga wa hanuuka iyo waxaaga hanuuka waa kinaaya cama yustaqbax farjigii waxyaabahaasa loo isticmaalaa waduu maalin iyo mid maal u saaxiiba naxwu qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi ayagana shuruud ay lahaayeen waxaan kusoo marnay cimridii aan kusoo marnay qaar ka mid a inay mudaafo tahay inay mukabaro tahay inaa ilaa geyrilyaa mutakalim loo idaafeeyo shuruudaas ay lahayd qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi la yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abiina mina wa jaa'a xamuuki wa haadaa fuuka wa hanuuka qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi qaala abuuhum waa ficil faacil wa abu waa mudaaf haadan waa mudaaf ilayh abu waana faacilkii inay mudaaf tahana waa shardi markay ka mid noqonaysa min alasmaa sita hadda haabaa loo idaafay miimtun waa calaamat ljamci la yuusufu yuusuf wa akuuhu iyo walaalkii ayaa axabu loo jacayl badan yahay ilaa abiina xagga aabbaheen midna annaga ayuu naga jecel yahay yuusuf waa mubtada wa akuukana waa ku cadfan yahay axabu ilaa abiina mina axabudan waa khabarkii waay la yuusufu wa akuuhu wa akuuhu waa macطuuf calى اlmubtada wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi alwaaw liأnnahu min alasmaaءi الsita asmaadii lixdaa buu ka mid yahay aku waa mudaaf ha-duna waa damiiru mutasilu mabniyu calى اdami fii maxali jarin mudaaf ilayh waa ikhwatu yuusuf waxaa sidaa dhahay yuusuf walaalihii la yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina min waa meeshay cuqdada ka qaadeen waa yuusuf iyo walaalkii ayaa aabbahen naga jecel yahay buu yidhaah wa naxnu cusba annagoo koox iyo jamaaco ah wiilashiisii baan nahay markaasu wuxuu naga doortay bay yihahdeen yuusuf iyo walaalkii walaalkii ku hooyada ah macnaha wa jaa-a wuxuu yihi wa jaa-a waxaa yimid xamuuki wa jaa-a xamuuki waxaa yimid ninkii qaraabada la ahaa ninkaaga wa haadaa kanifuuka waa afkaaga wa hanuuka iyo hankaagi way hanuuka macnaha waa kinaayo camaa yustaqbax saa hore u sheegnay inta badan ama culimmada in badan oo ka mid a waxay qabaan hanuuka in laga reebo asmaa s asmaa asma asmaa lkhamsa oo asmaa lkhamsa la yidhaha ajrumigana asmaa lkhamsa aan kusoo marnay soo saas maaha asmaa sita markii la leeyahay hanuuka baa lagu daray culimmada qaarna waxay rajaxaan hanuuka inaysan ku jirin waawdaana aan lala xiriirinin ee la yidhaahdo haadaa hanuuka in la yidhaahdo oo hanuuka aan la dhihin waawda laga daayo saasaa culimmada qaar badan qabaan qolada sidaa qabta qowlkooda haddii la qaato asmaadu meeqay noqonaysaa shan bay noqonaysaa markii laha lagu daro hanuuka markii lagu daro waawdan lala xiriiriyo la idaafeeyana lixay ku noqonaysaa wa inahu laduu cilmin wa inahu yuusuf laduu cilmin waa mid cilmi u saaxiiba wa inahu laduu cilmin inna ismi khabaray qaadata isimkeedii aawe ha-ada wa waa damiirka laduu cilmin duudaani waa khabarkii waa duu waa mudaaf cilminna waa mudaaf ilayhi laamta laduu cilmin la xiriirtana laamulibtidaa baa loo yaqaanaa waa laamtii asal ahaan mubtadaha geli lahayd laakiin hadda maashaan hadda mubtaday geli karta ma yaallo oo isimkii damiir mutasilhu noqday marka waxay gashay khabarka ayay gashay wa inahu laduu cilmin duudaani marka waa duu maalin midii la dhihi jiray duu cilmin duu maalin duu jaahin waxay ka mid tahay min alasmaa'i sita alasmaa sita marka intaasuu sheikha uga baxay raximah llahu tacaala shuruudeedina hadda ka hor waa soo marnay waa waxaan hore usoo aragnay waay qaala waama alalifu ama aliftu fatakunu calaamatan calaamay waxay u noqotaa lirafci rafcaha fi lmuhanaa muhanihii dhexdiisa wamaa xumila calayhi iyo wixii muhana lagu ximbaaray muhane iyo wixii muhane lagu ximbaaray waa aliftu calaamadee waxay u noqotaa fii xaalati rafci rafcaday calaamad u noqota aliftu waxay calaamad u tahay lirafci xaggee uga noqonaysaa fi lmuhanaa muhanihii dhexdiisa wamaa xumila calayhi fi lmuhanaa waa naqiina laakiin halkan maxaa nagu zaa'ida wamaa xumila calayhi oo loola jeedo wamaa ulxiqa bihi wixii la haleeshiiyey asigana wixii la haleeshiiyey asiga maxaan ku kala gara karnaa tacriifuu leeyahay tacriifkiisa markaad musanaha hesho wixii tacriifkaasi ka baxa wamaa xumila calayhi waa wixii tacriifkaas ka baxa ee icraabulmuhanaa la icraabo wamaa xumila calayhi baad ku ximbaaraysaa wixii tacriifkaas soo galana waa musano xaqiiqiya oo musano dhab u noqonaya musanaha waxay dhahaan culammadu waa lafdun daalun cala thnayni tacriifaadka aada ugu fiirsada lafdun daalun cala اثnayn waa lafdi tusinaya labo lafdun daalun cala اthnayni biziyaadatin fi aakhirihi صaalixin liلtajriid wa caطfi midlihi calayhi lafdun daalun cala اthnayni biziyaadatin fi aakhirihi صaalixin liلtajriidi wa caطfi midlihi calayhi musano waxaa la yihahdaa lafdi ku tusinayo labo laba markuu ku tusinayo wuxuu kugu tusinayaa biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado aakhirkiisa ku jirta labuu ku tusinayaa biziyaadatin fii aakhirihi buu kugu tusinayaa ziyaadadaasoo saalixin saalixin waxay sifo u tahay ziyaadada ziyaadadaasoo saalixin u suuban litajriidi in la dhartiro ziyaado u suuban in la dhartiro meesha laga saaro wa cadfi midlihi iyo asigoo kale in lagu soo cadfo calayhi dushi markii ziyaadadan meesha laga saaro asigoo kalena waa in lagu soo cadfi karo tacriifkaasi aan ku fiirino azaydaani maalan azaydaani markaan fiirino waa lafdi laba ku tusinaayo azaydaani markaan maqalno labaan faa'iidaysanaynaa laba zayd soo ma idan waa lafdi laba ku tusinaayo laakiin markuu laba kuu tusinaayo naf ahaantii miyuu kugu tusinayaa mase ziyaado aakhirka uga jirta waa waa ziyaado aakhirka uga jirta waa aliftan iyo nuuntan waa zaydani aliftan iyo nuuntan ziyaado waa ziyaadadaas oo nagu tusay labada ziyaadadaani ma tahay mid la xadfi karo mase mar walba ay waa joogaysaa maye waa saalix litajriidoo waa ziyaado la goyn karo oo markii la rabo laga noqon karo labadan aada isla xiriirisay ma yihiin haddii ziyaadadan meesha laga saaro laba la ysku soo cadfi karo oo as- laba isla midahoo la isku cadfi kara ma yihiin mase maahan way yihiin zaydun wa zaydun waa laba lafdi oo isku mid oo isku cadfi kartid intaas markii laga helo musano xaqiiqiyuu noqonaa haddii waxaasi in ka mid intaas in ka mida la waayo waa mulxaq bilmuhana lafdi ku tusinaya calaa thnayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriid waxaa ku baxaya ithnaani ithnaani hadda maxay tusinaysaa ya waa laba soomaa waayo labadaasi ma- biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriid miya ya maya ithnaani ma dhihi karno ithnun mufradkeedu ithnun waa ithnun wax la yidhaha ma jiraan luqada carabiga aliftan iyo nuuntaani ma aha kuba zaa-idaya waa kuwa mar walba baaqi noqonayo ithnaan oo kale maxaan leenahay waa mulxaq bilmuhanaa wamaa xumila calayhidii soo gelaysaa muhana ma ahe waa la haleeshiyey maxaa yeelay shuruudii wax ka mid aha laga waayo markii la leeyahay wa cadfi midlihi calayhi labada sheeye la tasniyeynayo waa inay isku lafdi yihiin waa inay isku mid yihiin zaydun wa zaydun zaydaani baa leedahay muxamadun wa muxamadun muxamadaani baa leedahay laakiin zaydun iyo muxamadun ma isku tasniyeyn kartaa ya ma la isku tasniyeyn karo idan labada lafdiye la isku tasniyeynayo waa inay laba isku mida yihiin culummada qaaraa waxay ka dhigeen shuruud ayay u sheegeen laba beydna waa ku jamciyeen labadaasi beyd waxaa waaye shardu lmuhanaa an yakuuna mucraban shardu lmuhanaa an yakuuna mucraban shardu lmuhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi اllafdi wاlmacnaa lahu muwaafiqan fi اllafdi wاlmacnaa lahu mumaahilun lam yugni canhu gayruhu mumaahilun lam yugni canhu gayruhu shardu lmusanaa an yakuuna mucraban musanaha shardigiisu waa inuu mucrab ahaado mucrab maxaa ku baxaya waxaan mucrab ahayn baa ku baxaya an yakuuna mucraban wa mufradan waa inuu mufrad ahaado waa inuu mufrad ahaado wuxuu ka wadaa asalkiisu waa inuu mufrad leeyahay hadduusan asalkiisa mufrad ahayn musana ma aha tacriifkiisa u hoosgelaysaa markaan lahayn saalixin litajriid waa in eh, ziyaadadan laga dhartiri karo markii ziyaada laga dhartiri karo laga dhartiri karo waa goorma waa markuu mufrad leeyahay ilaa markaa ziyaadada meeshaan ka xadafto asalkii mufradka buu u noqonayaa taasay iswaafaqsan yihiin an yaku shardulmuhana an yakuuna mucraban wa mufradan waa inuu mufrad ahaado mufradkaasoo munakaran la nakireeyey waa la nakireeyey muxuu ka wadaa meeshaan si fiican ugu fiirsada munakaran wuxuu la jeedaa magacan zayda iyo zaydkan kale markaan rabna inaan tasniyeyno waxaan niyeysanaynaa zaydkan inaanan qof mucayan ula jeedin waa inay niya kuwa hormarto magacan zayd ah markaan zayd la jamcinayno hadda zayd waa calam soo ma calamkuna muxuu ka mid yahay macaarifta miya mase nakiraduu ka mid yahay macaariftuu ka mid yahay laakiin halkaan markaa rabto inaad tasniyeedo waxay ku leeyihiin waa inaad niyeysato zaydkani inuu munakar yahay nakiranimaad u niyeysana kana nakiranimaad u niyeysanaysaa kadibaa isku tasniyeynaysaa munakaran sidaas ula jeeda waa xagga niyada ee ma aha waa xagga lafdiga kusoo arooraya waa mufradan munakaran la nakireeyey yaa nakireynaayo adaa nakiraynaayo see ku nakirayn kartaa inaadan mucayan ula jeedin waxaad niyeysanaysaa magacan zayda markaad tasniyeynaysa inaadan qof mucayana ula jeedin maa rukiba waa inaan la tarkiibin waay maa rukiba maadu naafiye waa nafyi ula jeedaa ha lama tarkiibiyo tarkiibka waa la yaqaanaa kitaab kitaabka dhexdiisana waa ugu tegi doonaa qeybuu leeyahay tarkiibu masjin baa jiro magacyo la isdhexgelinayo sida baclabaka iyo xadramowt iyo siibaweyhi iyo tarkiib masji baa la yidhaha xadramowt waa gobol yaman ka mid a gobollada yaman ka mid a asalkeedu waxay ahayd xadaramowtun geeriyaa soo xaadirtay ahayd waa la isku tarkiibiyey magacaa laga dhigay bacla iyo baka labay kala ahaayeen ayagana waa la isku tarkiibiyey siiba iyo weyhi waa raa'ixa iyo tufaax markii la isku tarkiibiye maxaa soo baxday raa'ixatu tufaax udgoonkii tufaaxa waa tarkiib maa rukiba saasuu ula jeedaa waa inaan la tarkiibin tarkiibu idaafatin tarkiib la yihahdaa jiro sida cabdullaahi oo kale waayo cabdullaahi iyo cabdiraxmaan tarkiibu idaafa waay soo maa cabdi iyo allah bay ayuu tarkiibkoodu yahay waa la isku idaafeeyey lama rabo tarkiib oo dhan lama ogolo cabdullaahi dartini haddii lagu yihahdo maxaad dhahaysaa inaad cabdaani tiraahdi maahane oo laba cabdi aad tasniyeydo laakiin cabdullaahi cabdullaahi iskuma tasniyeyn karti ayadoo idaafadaasi ay ku jirto ama tarkiibkaasi uu ka jiro maa rukiba marka waa inaan la tarkiibin muwaafiqan fi lafdi waa in lafdigooda iswaafaqsan yahay muwaafiqan waa inuu yahay mid waafaqsan fi lafdi labada magac ee aada isku tasniyeynayso lafdigooda waa inuu iswaafaqsan yahay waa hadda dhowaan sheegayna taasi muxamed iyo muxamed waa inuu yahay haddii lafdigu iskhilaafsan yahay ma la isku tasniyeyn karaa maya waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo waa la isku tasniyeyn karaa oo sooti la isku tasniyeeye ma ahan abubakar iyo cumar oo alcumaraan la yidhi labadood miyaa la isku tasniyeeyey mase hal nin magaciisaa la qaalib yahay ya hal nin magaciisaa la qaata markaas kii kale magaciisa waa laga tegay kaasi baabu taqliibaa la yidhahdaaho labada magacaa mid inta la xoojiyaa kaas wax lagu tasniyeynaya ee ma aha labadooda in la isku tasniyeyn karo haddii cumaraan markii la yidhi abubakar gebi ahaanba waa laga tegey markaasaa magacii cumar abubakar la siiyey cumaraan saasaa lagu yidhi cumar iyo cumar labadooda laba cumar laga dhigay saasay cumaraan ku noqon karaa idan muwaafiqan fi lafdi lafdiga waa inuu isku waa inuu ku waafaqsan yahay labada magac waa in lafdiga isku waafaqaan muwaafiqan fi lafdi walmacnaa iyo xagga macnahaba lafdiga iyo macnaha inay isku waafaqsan yihiin lahu mumaahilun waa inuu mumaathil leeyahay mumaathil maxaa laga wadaa wax asiga laga wax asiga lamida waa inay adduunyada joogaan keligiis hadduu adduunyada ku yahay yaa lala tasniyeynaya ma lala tasniyeyn karaa cid lala tasniyeyn karta mal lala tasniyeyn kara ma laha masalan hadda alqamar dayaxa adduunka hal dayaxa ka jira laba dayax miyaa jirta yaa ma jirto magacan alqamar tasniye ma laga dhigi karaa asiga daatadiisa lama tasniyeyn karo maxaa yeelay mid lamida ma jiro hadda alqamaraan waa la isticmaalaa laakiin qoraxdaa lagu daray ashamsu waalqamar markii la rabo in labadooda la isku daro maxaa leeyahay alqamaraan laakiin hal magacaa la qaato magacii dayaxaa la qaatay kii qoraxdiina waa laga tegay min baabi altaqliib waa waxaa la qaalib yeelay magacii dayaxa la qaalib yeelay sida abubakar iyo cumar oo kale cumar loo qaalib yeelay waa waxaa la mid a allisaanaan meeqa lisaanaa jirta yaa qof walba hal lisaan uu leeyahay laakiin qalbiga iyo carabka iyo culamada qaar isku dareen markaasi waxay yidhahdeen allisaanaan labada labada carab bay yidhahdeen oo waxay yidhahdeen lisaanka iyo qalbiga qalbigu waa lisaan lisaan hadlaya ma ahe min baabi almajaaz waayada haddii allisaanaan la yidhaahdo majaazkaas unbaa la- lala qabtay ee adduunyada lisaanka hal xabaa ka jira idan waa inuu leeyahay mumaathil mid asiga lamid waa inuu leeyahay moxamed soo la heli maayo moxamed kale yaa moxamedaan baa laleeyahay zayd waxaa la helayaa zayd kale maxaa leeyahay zaydaan waa zaydaan baa laleeyahay lam yugni canhu gayruhu mumaathilun lam yugni canhu gayruhu shardi waa waa in gayrkiis uusan kaa deeqin waa inuusan gayrkii kaa deeqin maxaa laga wadaa waxaa loola jeedaa tasniyadan waa inay tahay midaan laga maarmin masalan halaatha iyo halaatha saddex iyo saddex waa soo ma ma ma laga maarmaa in la tasniyeeyo saddex iyo saddexda oo halaathaan la yidhaahdo ma laga maarmaa mise lagama maarmo ya waa laga maarmaa maxaad dhehaysaa saddex saddex marka lagu daro sitaa leedahay idan waa laga deeqay haddii mar lagaa deeqaayo tasniye uma baahna mar haddii lagaa deeqaayo tasniye uma baahna arbaca iyo arbaca isku dar maxaa leedahay thamaaniya idan wax kaa deeqaayaa jira oo tasniye ka deeqaaya khamsa iyo khamsa maxaa leedahay cashara idan lam yugni canhu hayruhu waa shardiyo markii shayga la tasniyeynayo waa inaan heyrkii deeqaynin heyrkii waa inuusan ku filnayn hadduu heyrkii ku filan yaha lama tasniyeeyo meeshii saddex iyo saddex ahayd haddii sita aad dhihi karta maxaa kuu geynaya inaad halaathaani tiraahdo waxaaba kaaga filan lafdiga a sitaa kaaga filan arbaca iyo arbaca hal lafdiyaa kaaga filan waa maxay waa hamaaniya inaad tiraahdo khamsa iyo khamsa hal lafdiyaa kaaga filan waa inaad cashara tiraahdo idan waa lagaa deeqay marka tasniyadii waa laga deeqay shardiga tasniyada marka maxaa ka mid ah lam yugni canhu ay can itasniyati waa inuusan ka deeqin hayruhu heyrkiis waa inuusan ka deeqin hadduu heyrkiis ka deeqo oo laga maarmo lama tasniyeynayo shuruudaha sideed shardi wa beytka ku jiraan shuruudahaasi shaygan markii laga helo ama isimkan laga helo markaasaa waxaa la tasniyeynayaa ama waxaa laleeyahy waa muhana haddii shuruudahani wax ka mida la waayo tasniya ma imaan karta meesha wixii la tasniyeeyo oo suuraddaas ku yimaadana maxaa la dhahayaa yaa wixii suuraddaas ku yimaada shuruuddiina aan laga helin maxaa la leeyahay waa mulxaqun bilmuhana waa wax muhanihii la haleeshiiye wa tusaalooyinku kuu gala marka qaala wuxuu qaala rajulaani qaala rajulaani rajulaani tacriifka haddaan ku fiirino muhana miya mase waa mulxaq muhana rasmiya waay waa mhn muhana xaqiiqiya waay waa daalun calى hunayn biziyaadaة fi aakhirihi waa saalix litajriid wa cadfi milihi calayna waa u suuban tahay oo rajulu wa rajulu waa isku cadfaysaa shuruudihii markii loo fiiriyo waa mucrab waa mufrad asalkiisu waa munakara laga dhigaya waaba nakiraba rajul lama tarkiibin lafdigiisa waa ismuwaafiqan fi lafdi walmacnaa labadiiba waa meesha waa leeyahay oo rajul iyo rajul ma- lafdi iyo macno waa isku waafaqsan yihiin mumaathil waa leeyahay keyrkiisna kama deeqin oo rajul iyo rajul markaan rabno inaan laba ku sheegno lafdi kaloo isticmaali karna ma haysanaa oo naga deeqaaya tatniyadii sida halaata iyo halaata ay sita nooga deeqaysay ma hayno mar haddaanan hayno waa in la tatniyey marka maxaan leenahay rajulaani baan leenahay qaala rajulaani musana dhaba waaye ina ciddata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda cinda allaahi ilaahay agtii ithnaa cashara waa laba-iyo toban shahran oo bila ah shahran waa tamyiiz ina ciddata shuhuuri ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabara ciddata waa isimkeedii waa ciddata waa mudaaf ashuhuuri waa mudaaf ilayhi cinda allaahi cinda waa darf waa darfu makaan cinda waa mudaaf allahi waa mudaaf ilayhi ithnaa cashara ithnaa waa khabaru ina icraab almuhanaa baa la icraabayaa khabaru ina waay waa marfuuc wa calaamatu rafcihi alأlif niyaabatan can اdama liأnnahu mulxaqu bاlmuhanaa muhanihii baa la haleeshiiyey casharadaana culamada qaar waxay icraabeen maqaamkii nuuntay taagan tahay ihnaani soo ma ahayn nuuntii uma soo nuun uma dambeynin nuuntii waa la xadfa booskeedii yaa fadhiista nuuntaasi la xadfay cashara baa fadhiisata idan cashara waxay fadhidaan maqaama nuun nuuntii maqaamkeeday fadhidaan ithnaa cashara shahran waa tamyiiz shaahidku hadda waxaa waaye ithnaa cashara ithnaadaa icraab almuhanaa baa ee la icraabay muhanana ma ahan laakiin waa mulxaqun bilmuhana maxaa laga waayay ithnaa cashara ya saalix litajriid ma aha waa lafdi laba tusinaayo laakiin ma aha saalix litajriid yacni lagama dhartiri karo mufrad ma lahan shardulmuhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan soo mahay mufrad ma leh mufrad ka dhig haddii lagu yidhaahdo ood ithnun tiraahda saxiix miya ithnun carabi jira maaha ilna waa in carabta agteeda asalka kelimadan ay mufrad leedahay markaad leedahay mufradkeedu waa sidaas cinda alcarab ithnaan wax mufrada ma jiraan ithnaan waa ithnaan haddii hal qof la rabo in la sheego waaxid baa la leeyahay ithnun la dhihi maayo idan kelimadan ithnaani wax mufrada ma laha waa mulxaqun bilmuhanaa maxaa yeele shuruudii muhanaha waa laga waaya wamaa xumila calayhi shiiqu sheega wey fainfajarat minhu waxaa ka dilaacday ithnata casharata caynan laba iyo toban il fainfajarat minhu ithnata casharata caynan ithnata ithnaa bay midda hore tusaalehda ahayd tadna waa maxay waa ithnataa wa maxay ku kala duwan yihiin ithnaan iyo ithnataan ithnatan waxaa loo isticmaalaa lilmu'anas ah tasniyadii mu'anaska waay fainfajarat minhu waxaa ka dilaacday ithnataa casharata ithnataa hadda waa maxay hadda waa faacil infajarat faacilkaasi yacni ficilkaasi faacilkiisu waa ithnataa waa marfuuc calaamatu rafcihi waa alalif niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmuhanaa ithnata iyo ithnataani iyo ithnaani labadaba mulxaq waa ilan mufrad ma lahan casharatadan tii horey la mid ah waxay taagan tahay maqaam annuun caynan shahran bay la ciraabtaa iyadan caynan maxay noqonaysaa waa tamyiiz sida tii horeba tamyiizi oo ahayd waxaan qaadanay calaamaadkii rafcada aan weli ku jirnaa dama waa soo marnay laakiin maanta waxaan qaadanay alwaaw iyo walalif labadaasaan qaadanay waawdu laba calaamaday lahayd yacni waawdu laba calaam laba meel ayay calaamad waxay uga ahayd rafcada meel waa fi jamci mudakari saalim meelna waa fi lasmaa'i alkhamsa meel waa fi jamci mudakari saalim wamaa ulxiqa bihi ama maxaa leedahay wamaa xumila calayhi labada lafdi midka isticmaasha waa ku bannaan tahay meelna waxaa waaye fi lasmaaءi sita asmaa sita ayada mulxaqaad ma leh aliftu waxay calaamad u noqotaa rafcada fii mowdicin waaxid mowdicaasina waa maxay fi lmuhanaa wamaa ulxiqa bihi maxaa kaloo dhigi kartaa sida mualifka uu yidhi wamaa xumila calayhi wixii lagu ximbaaray wamaa xumila calayhi marka waan fahmnay waa wixii shuruuda laga waayay waa waxaan tacriifkii soo gelin icraabtaasna la icraabo mulxaqaad baa la yidhaahdaa in sha allah muxalaqaadka jamcudakar saalimka shiiku waa keeni doonaa qaar badan uu keeni doonaa tacriifaadkii hala xifdiyey iyo shuruuda meeshaa markaan tagnana in la dabaqaa loo baahan yahay in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin